iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee tesalonikaha koowaad waano ugu dambaysta walaalayaalow waxaannu idinku baryaynaa oo idinku waaninaynaa rabbi ciise sidaad nooga hesheen sidii waajibka idinku ahayd inaad u socotaan oo ilaah ugu farxisaan in sidaad ku socotaan aad si ka badan u socotaan waayo amarradii aan rabbi ciise idinku siinay waad og tihiin maxaa yeelay doonista ilaah waxa weeyaan inaad quduus ahaataan oo aad sine ka fogaataan in midkiin kastaaba garto siduu weelkiisa ugu hayn lahaa quduusnaan iyo maamuus mana aha inuu hamada damaca xaaraanta ah ku socdo sida dadka aan ilaah aqoonin inaan ninna xadgudbin oo walaalkiis xaalkan ku xumayn maxaa yeelay rabbigu waa mid ka aarguda waxyaalahan oo dhan sidaannu mar hore idinku dignay oo idinku sii sheegnay waayo ilaah wasaqnimo inooguma yeedhin laakiinse wuxuu inoogu yeedhay quduusnaan sidaas daraaddeed kii diidaa dad ma diido wuxuuse diidaa ilaaha idin siiya ruuxiisa quduuska ah laakiinse xagga jacaylka walaalaha loo qabo uma aad baahnidiin in wax laydin soo qoro maxaa yeelay idinka qudhiinnaba ilaah baa idin baray in midkiinba midka kale jeclaado waayo sidaasaad jeceshihiin kulli walaalaha jooga makedoniya oo dhan laakiin waxaannu idinku waaninaynaa walaalayaalow inaad intaas aad uga sii badisaan oo aad u dadaashaan inaad nabdoonaataan oo aad dantiinna ku joogtaan oo aad gacmihiinna ku shaqaysaan sidaannu idinkugu amarnay inaad sida idin eg ugu socotaan xagga kuwa dibadda jooga oo aydnaan waxba u baahnaan imaatinka rabbiga laakiin walaalayaalow dooni mayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay ee waxaannu doonaynaa inaydnaan calool xumaan sida kuwa kale oo aan rajo lahayn waayo haddaynu rumaysan nahay in ciise dhintay oo haddana soo saro kacay dee sidaas oo kalaa kuwii ciise rumaysnaa oo dhintay ilaah la keeni doonaa isaga waayo tan waxaannu idinku leennahay hadalka rabbiga in kuweenna nool oo hadha ilaa imaatinka rabbiga sinaba uguma hormari doonno kuwii dhintay maxaa yeelay rabbiga qudhiisu samadow kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka ilaah kolkaasay kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan dabadeedna kuweenna nool oo hadha ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu rabbigu hawada kula kulanno oo sidaasaynu rabbiga weligayn ula joogi doonnaa sidaas daraaddeed hadalladan midkiinba midka kale ha ugu qalbi qaboojiyo